waayo way ognahay waana la dacaayadaynahayaa mar waxaa maqlaysaa waa nimankaani waa waxa ceeraana gacan sida shiico weeye mar waxaa la leeyahay maamul goboleedka ka xageeyaa lacag siiyo maasha allahu kaana bishii dhowr boqoloo kunoo dollara loo soo turaa cidna uma baahnaa la leeyahay marba waxbaa le mar baa la leeyahay waa qaxeeno meeshu waa ka tageen marka dagaalka afka waxaa fiicnaanay in midkii kale loo bedelo dagaalka afka way wa ogahayo meeshaan hadda fadhi ku-dirir badana iska jira marka fadhi ku-dirirkaas waxyaabaha lagu fadhi ku-dirirahayo inay dhab noqdaana fiican oo aayar inta dib loo raadiyo deegaankiinna haddaad caydaan dadkiinna wax ka sheegtaan qof idiin ammaanaysa deegaankiinna iyo dadkiinna ma jiraan inaad ammaanato wixii xun oo aad ku aragto caayar loo tiro ka qayb qaadataan tirmadeeda dejidaan wixii wanaagsan wixii xunna aad kor yeeshaan oo yacni ka tuurtaan intaas waayo munaasabad wixii wanaagoha annaka aad ugu aragtaan waxaa ragaa waxay dheen xoogaa maalan maxaaf iyo adiga xoogaa yacni kuwa annaku ma dagaashanin ee waana lala dagaashaya asana kala lala kala celinaya inaan midoobnana lama rabo marka dadkiina kala celinaya in la garto oo la yidhaahdo war hawshu haysu tagtay ayaa la kala celin intaasaa ficnaan lahayd aada iyo aad adunkuna aada garataan laakiin haddaad la safataan qoladii barbagandada tilmaamaysayo waxay dhaa la yidhaahdaa markii meel lagu wada hadlo nimankaasi waxay sheegteen lacag badan oo shan milyan ah lana siiyey waa fadhi kudirirka soo maa fadhi kudirir waxaas waa laga gudbo mar horaa laga gudbay danaha shacabkaa looga gudbay danta shacabka unbaan annaku ka shaqaynaynaa dan kale ka shaqayn mayno meel kasta ogaada qof kasta oo noo yimaado ama gobollada dhexe a noogu yimaado ama caasimadda soomaaliya aan ugu tagno hanaloo kaga yeedho ama halkaa lafteeda aan ku aragno hal qof oo kastoon la kulanno war haddaa naga wakiilee wax soo gooyaan lahay war wax soo gooyaan lahay markaasuu noo yimaada hadhow asagoo gacanta taagahay asagoo gacanta taagahaya nin baan baalkii ii sheeg kitaab baan masaajid inta ku aqriyay yaa mid yidhi intay soo raacay sheekh kitaabkii maanta waana dhacay si faacanu noo dhacay waana waadina khayr allah ku siiyo markaasaa yidhi khayr allah ku siiyo marka wuxuu yidhi maanta mucaawana la baxshee waxaan kaaga keenahayaa alaabaan kaaga keenahayaa khayr allah ku siiyo aduu ka qaadaya waxay ahayd sagaashan iyo lixdii eh markaas buu yidhi maya qof kale la siimaya adiga wey war anigu ku raaci maya gabadhaan soo siiya gabadha meeshaan qoyskaanaan baahana qoyskan soo siiya alaabkeena yuugu soo qaada alaabti alaabtii u qaada meeshii albaabkeedii oo intacabaar gargaraacaydo lama furee meeshaan ugu suganaa xagga ka wareegaye meel illa waa nin tuuga xaggu ka wareega alaabtiina asagaa sida gabadhii maqribkii bay timid asay tiri anigu ninkii waa waaye marka qof kastoo annagu dirnaa wuxuu yidhaahdaa anigu nimankii waa soo waaye raalli ahaaday leedahay meelo inta laga warwareejiyo luuqluuqa unbu wuxuu yidhaahdaa qof kasta waxaad ogtihiin waxaa noo yimid aada ogtihiin artiisaa lagu galay heshiis dowladdu waa ka baxda waa ogtihiin wasiirka arrimaha gud wasiirkii gaashaandhiga cabdulqaadir diini aan ugu yimid gurceel heshiisa saxiix aniga asagaa saxiixna toban maalmood aan horta ku dhammaynaae tobankii maalmoodoo intay soo waco yidhi hawshii waa dhammayn weyne raalli ahaada waraaqan ka soo saaray in dowladda arrinta xaggeeda uga baxday waxaa noo yimid wasiirkii haddana arrimaha gudaha xurmo maahane xaq maligdiin uu yidhi adigu markaasaan yidhi war haddaanan xurma xurmo maahane xaq hamale haddaanan lahayn xataa xurmadiina siiya xurmada hayta aan wada qorna xurmada waa wada qornay markaan heshiino wuxuu yidhi waxaan ka soo noqon hayaa ee cadaadaan ka soo noqon hayaa weli waan ugu soo noqonayaa waa sugaynaa waxaa yimid wafdigii jawhariyaa yimid waa dowladdii hore federaalka ahayd adaan kuu dhiibnaaneed arrinta gobollada soo xalli soomatiina adigu guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha adaa dhalay wixii ka dambeeyena asagaa dhalay kulligii waxay ada aabba u ah adigu soo xalli arrintaan adaana kuu wakiilana wakiil nooga ahan isagoo masar joogo intay soo wacay oo yidhi arrintii waa xalli waaye raalli ahaada arrintii waa ku fillaa waaye yacni waa lagula dhegay markaasaa loo diiday xataa waxaa maalintii oo diyaaradda uu soo raacayay diyaaraddiyaa meel kale loo diro waa ogaa markaasuu diyaarad aan lugalahaynuu soo qaatay meel looga dega mala yani jaranjarna isaguna diyaaradda jaranjarta gacanta inta ku samayna aan u geyna aan soo dejinay maxaa ku dhacaya maxaa guddoomiyaha iyo xildhibaanada iyo diyaaraddan aan jaranjarta lahayn oo saata leh markana diyaaraddoodiiya meel kale loo diray tanna qasamaan kusoo wadan marka deegaan lala codli lala colyaha buu ahaa kabacdi haddana waxaa naloo kaga yeeray muqdisho waa ogtihi annagoo arrintii ku jirno u fadhina aa kuwii kaleeta waxaa la yidhi moogtaa daay daayaa la yidhi hawshiina wata hawshiina wataa la yidhi yaa hawshiina wata midaa waxuu dhalay wiil weyn midna gabar yaroo dhalay moogta kii wiilka weyn dhalaa inta ninkii gabadha yaraa dhalay u yimid oo wuxuu yidhi wiilkan gabadha isii war iga tagoor gabadhi waa yartee wiilkaani waa nin weyn markaas buu yidhi waa kuu koraaha suga may anaa isku koraayo yidhi labadood labadood anaa isku koraayo yidhi ninkaana anaa gabadha jecelilay gabadhii waa la aroosiyey habeenkii markii gurka la tagaa gabadhii dhawaaqday xaggu ka soo orda warya warya warya warya ayuu yidhi gurigii dhan baaxiyey markay wada aamuseen la yidhi daay daay daay daay marka annagoo bartii joogna aa hoos waxaa laga yidhi daay daay daay daay baxa xagga wax ku dhista war annaguna waxaan leenaha waraan waa wada dhisno waraan midowno war walaalayaal aan midowno warana kala haynina nimankii aan isu nimaadno maya halkaasay joogaan adiguna halkaas joogaan annaka hadalka idinkala keenayne warana kala celinina annaka isku kaana daayi inta laysu kaana diidaa la yidhi daay daay daay daay gelgayo waxa weeye haddeer midkaanaa ku xigay daydaydiyaa ku jirta haddeer lafteeda hadda lafteeda daydaydiyaa ku jirta annagu mar walba diyaaraan ahay markii arrintaas waana laka war badan yahay oo aad uma hadalno oo warkaa nagu yar waana laka magaalooyin aadi og yahay idaacadaha iyo tv-ga waana laka isticmaali og yahay marka barbagaadada iyo beenta waa nalo kaga dheereeyay bulitikada waxaa la leeyaha marka nimanka ayakaa diiday baalka war ma aanaan diidin haddaan afka ka niraanana idin soo gaari mayso waxa weeye waxaa fiican runtii in runta laysu sheegaa fiican annagu deegaanka gobollada dhexe dadnimadii shacabku isku difaaca waa ku jirtaa wax taageero meel ay taageero ka heleenna ma jirto meel ay taageero ka heleen iyo meel ay ku tiirsan tahay ma jiraan mid baa igu yidhi war haada sow bil walba sow maamulka xagga idinka xigaa laba boqoloo kun idima siiyaan ma adinkaaba heshiis yeelaayo haddii intaasaad qaadataan markaasaa ina ayaka soo weydiiyayn horta bal ayaka weydii annagu maba aragin qolada ay siiyeen bal soo weydiiyaan waa barbagaantay ma ogtahay mase afartii milyan oo awaatii aad qaadateena idinku filaata yaa idin biilo wax idin siiyo ciidanka iyo teknikada iyo waxaan yaa idin siiyo war afarta milyan xaggee ka qaadan dowladda federaalkaaso afar milyan kaba adna qaadan maana isine waxaasi waa barabagaanta ururahaas waxba kama jiraan hal milyanaad sheegtaye boqol boqol boqolna kama anaa qaadana boqol doolarna kama anaa qaadina waan wax barabagaanta ah moogta oo la faafinahayo waxa noolaysta shacabka gobollada dhexe ee shabaab kula dagaalameen xoolahoodii waa xoolaha ay haystaan ay kula dagaalameen abaaraaba haddeer xoogaa waddankii soomaaliya oo dhan camimto xoolihii waa yaraadeen laakiin keligood kuma ahe waa sima albaliyatu idaa camad haanadaa lay balaayadu markay dadka dhan camimto waa fududaataa laakiin markay kaligaa tahay nuxuus leedahay markaa soomaaliya o dhanaa la qabta haddana kama liitaan waxooday cunaanay ma duudaystaan ciidankii la dagaalamaa sidii u jooga